weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington caqabado xoogan oo midkood uu ka mid yahay dhinaca amniga ayaa haysto dhalinyarada soomaaliyeed ee ku kora ama ku dhasha gobolada dalka maraykanka soomaalidu ay kaga badan yihiin toddobaadkan waxaa nagu soo booqday magaaladan washington stuudiyaha v o e da mid ka mid a hogaamiyaasha da-da yar ee dhalinyarada jaamacadda ohio state university wax ka barta xamse cabdisalaan axmed shabeel ayaa wuxuu iigu waramay laantani afka soomaaliga istuudiyaheeda wuxuuna iga waramay caqabadaha haysta dhalinyarada xilligan iyo sida ay rabaan ayaga kuwooda fursadaha helay si ay u caawiyaan kuwa kale dhibaatooyinka ay saameeyeen
runtii arrintan waa arrin aad iyo aad u weyn arrintanna waana arrin aniga laftirkayga runtii ma umoodin inaan yani inaan waay arag ahay inaan runtii inaan soo arkay allah raxmo wiilaaan aqaani baa sanadka hore geeriyooday waan soo xasuustaa tacsidii iyo geeridii iyo duugii waan aaday markaas wallahi hadda waxa columbus haysato runtii wax columbus qaar ahaan annaga bes haysta ma aha waa wax waxay siyaaro soo aragtay oo waxay tawano soo aragtay runtiina in hadda markaan saan kulahay ma ma kaajoodi yani meel xun laakiin wax wiilashan isdilaya iyo dadkan isdilaya dad badan baa magaalayaal badan baa saan soo maray columbusna were subsequently yani waan ku xignaa sababtan saas ku leeyahay waxa waayo runtii waxaan ka cabsoonaya dadka ama soomaali ahaan anagoo columbus degan ama virginia inaan niyadda inaan iska jibino alxamdulilah waxaa jira dhalinyaro badan oo howl badan oo fiican oo qabanayo laakiin meesha dhibaato ka jirta wax fiicanoo badanna way jiraan waay marka ma waxaad leedahay dhalinyarada dhidhimanaysa ama isdilayso waxaa ka badan kuwa wax baranaya oo wadanka iyo deegaanka iyo dadka wax u taraayo waay iyo haddan in yaraan ku daro toano waad aragtaa siyaalna waad aragtaa minnesotna waad aragtaa magaalayaal badan ay soomaalida ku nool yihiin dhibaatadan ama drug ha noqoto ama ha noqoto you know wiilal isdilay way ka jirtaa iyo runtii waa taqaanaa dadka soomaaliyeed af ingiriiska we say resilient waa dad wax soo mara ha runtii siday la tahay we can overcome it and insha allah we, we have good leadership in, in columbus and we have good leadership in our communities hogaamiyaal fiican oo dhinaca bulshada columbus ayaa jiro waayahay oo masaajidayaasha iyo runtii ka fikirayo dhalinyarada iyo wiilasha sidaas bal waxaad iga warantaa marka xamso marka taas laga soo tago maxay kula tahay in dhalinyarada caqabadaha haysto wax looga qaban karo way out ma jira oo adinka laftirkiina xataa dhalinyarada yarar ee waxbarta adigoo kaleeto jaamacadaha ka baxay ma jira hab aad ku fikiraysaan si aad u caawisaan dhalinyaradaas suuqa galay oo isdilay ha again su-aasha waa su-aal aad iyo aad u fiican hadda ururka ardada soomaaliyeed runtii focuskana waxa waayo inaan jaamacadda iyo ardada ajnabiga oo jaamacadda jooga inaan dhaqan ka barno kow dhaqanka soomaaliyeed inaan barno laba waxaan rabnaa annaga inaan is caawino hadda insha allah waan isku daynaa inaan magaalada inaan dhex gelna inaan masaajiyaasha inaan caawina runtii hami waan u leenahay waan rabnaa laakiin runtii dhaqaalo ma heena dadna ma heena arday baa nahay runtii ani siday la tahay iyo dad badan baa maanimoodaba ila raacsan fikraddan runtii waxaa loo baahan yahay inay waalidiinta iyo dadka naga waaweyn inay gacmahooda furaan runtii waxaan aniga soo arkay oo ay wiil maashin kusoo barbaaray waxa waayo waxaad arkaysaa wiilal inta badan waa wiilal oo markay nolosha ka dhacaan waxaad arkaysaa albaabka waa laga xirayaa meesha laga rabay albaabkana loo furo oo lasoo dhaweeyo oo laga saaro dhibka hadda waxaad arkaysaa wiilal badan oo isku dayaya inay nolosha ku soo noqdaan meesha laga rabay inaa la caawiyo albaabka lagu xirayaa anakoo dhalinyaro xataa waan ka wada hadalnay iyo alxamdullah jaamacad saas bay ku fiican tahay ama ha noqoto waxa halkan columbus naga haysta ama ha noqoto siyaasad ama ha noqoto xataa wax yare ciyaal ka sheekaysan waan ka sheekaysanaa qolwema ku wada imaana waan sheekaysanaa iyo arrintan waan ka sheekaysanay so hadda waxaan ka bilaabanaa anaka arday ahaan haddaad aragtid wiilaad dugsi la dhigan jirtay ama wiilaad dariska la ahayd halkaas ka bilow la saaxiibo la sheekee laakiin runtii waxaa laga rabaa waalidiinta inay fikraddan cusub in iyaga xataa laftirkooda inay isticmaalaan iyo hadda rajo waan u leeyahay inaan runtii wax ka qaban karna laakiin wakti bay qaadanaysaa iyo waxaa loo baahan yahay ina waalidiinta iyo ina ardayda iyo dhalinyarada isla shaqeeyaan yacni as a community urur ahaan inaan isku wada imaano aan collectively hal si wada jir ah exactly ha waa tahay adinka dhalinyarada maxaad ku tala jirtaan ururka soomaaliyeed jaamacadda ohio state iyo arday halkan george mason firkad baa la bilaabay su-aasha waxay ahayd sideen isku wada keeni karnaa sideen isku soo dhaweyn karnaa urarka soomaaliyeed oo degan minnesota iyo columbus iyo virginia iyo seattle oo le s s a oo le maxaa dhihi jiray la mideyn karnaa ha sideen isku wada imaan karnaa waa garta tusaale ahaan oo kale maanta cidad baa jirta ama ma- maanta wax baa ka dhacay jaamacaddan markii wax markuu wax jaamacadda ka dhaco ama wax xun ha noqoto ama wax fiican waan isku wada imaanaa arday ahaan waxaan leenahay sidan sidan baan samaynaynaa biri markaa ka dhacda magaalo kale Mhm.
ayagana waanay mar labaad ka fikiraan sidaan isku wada caawinaa sidaan wax isku sheegnaa saas bay runtii ku bilaabmatay Mhm.
Ah, marka 2015 marka la bilaabay fikraddan waxay qaadatay laba sano inaa laysku keeno markaas alxamdulilah sanadkii labaad oo sanadkan seattle baan shirka ku qabanay waxaan ku qabanay ah, jaamacadda university of washington seattle Um, alxamdulilah next yearna sh- shirka waxaan ku qabanaynaa ah, toronto canada Um, markaas insha allah waxaan rajeynayaa um, soomaalida dhegeysanaysa meel kastay joogaan ah, hadday karayaan ah, ama dhaqaalo ha noqoto ama ha noqoto xataa dadka inay u- u- wada sheegaan runtii in, in english you say potential potential badan baan wax leenahay muhiim ah, waxaa idinku jiro en, muhiim idin ah inaad qabataan ayaa idinku jiro Ha.
hami ayaad leedihiin hami waay baan leenahay ha
kaasi waxa uu ahaa xamse cabdisalaan axmed shabeel oo isagu ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadda ohio state university dhowaantan wuxuu soo booqday magaaladan washington stuudiyaha v o e da ayuuna iigu waramay